bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warka duhur ee dalsan qodobada ugu door karoona waxaa qayb ka noqon doonaa
ciidamada booliska iyo milatariga ah ee lagu wareejiyey amniga muqdisho oo howlgal ballaaran ka fuliyey degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir
madaxweynaha maamulka puntland oo dowladda federaalk ku dhaliilay qaabka ay u wajahday colaadda ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
golaha wakiilada maraykanka ah oo diiday in ciidamada maraykanka ah laga soo saaro soomaaliya
dowladda indiya oo taageero gurmud u ballanqaaday dowladda federaalk soomaaliya
khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha maamulka jubbaland iyo dowladda itoobiya oo la xaliyey
roobab mihiigaan ah oo gada-ay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka nugaal
wiil dhallinyaro ah oo maalin walba naftiisa khatar u geliya si uu uga qosliyo kumanaan qof oo soomaali ah waa warbixin aad warka ku maqli doontaan
qodobada dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
ruushka oo gantaalo ku garaacay caasimadda kiyefa iyo magaalooyin kale
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale dowr wanaagsan dhegeystayaal waa jimco taariikhda ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha afraad ee abriil sanadka labada kun saddex iyo labaatanka qodobadii a maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu door korona waxaana si wada jir ah idinkugu soo jeedinaya anigoo calaadana iyo ilhaan mustafe markaana kusoo dhawaada iyaga oo faahfaahsan
waxaanu ku bilownaya ciidamada booliska milatariga ee lagu wareejiyey amniga muqdisho ayaa howlgal ballaaran ka fuliyey degmooyinka ka tirsan gobolka banaadir sida faahfaahinta warkan ay ku eegayso waryaheena faadumo cabduqaadir
mobeelkan oo gurigeed laga soo bixiya ugu horeysa ciidamada magaalka soonka dhexdiisa magaalka kusoo baxeen haddana waa iska wadana wallaahina shikaana ka qabin xaafadaha joongala mari raba xaafadaska hore huruwaa kasoo wareegi raba ilaahay iga markhaati inaan shaki ka qabin markii hore maba mari booliis militariya waa ciidamo dhowaan laga keenay dalka uganda ujeedka loo keenay caasimadda soomaaliya muqdishona ay ahayd in lagu wareejiyey xasilinta amniga magaalada caasimadda ee muqdisho sida ay qabaan bulshada islamarkaana ay tilmaameen waxa ay dareemeen dhinac walba isbeddel amni oo waxaa yaraaday kooxihii dhaca dadka u geysanayay kana qaadanaya agabyadooda nafsadoodana halis gelin jiray ciyaalka weerada dilalka qorshaysan falalka kale lidiga kuwa ammaanka dalka waxaa jirta sidoo kale hub xakameyn markii aad fiiriso magaalada muqdisho hadda isbeddel weyn oo dhanka amniga ah ayaa laga dareemayaa dhalinyarada ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho qaar ka mid a toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir way ku adkeyd xilliyada qaar siday rabaan inay u isticmaalaan balse hadda markii loo fiiriyo waxaa jirta meelihii caqabadaha amni ay kala kulmayeen xilliyada qaar inay wakhtigoo rabaan ay ku caweyn karaan ayagoo wito agabyada taleefanadooda oo marka hore inay soo qaataan ay ku adkeyd si nafsadooda aan khatar loo gelinin balse markii aad fiiriso ciidamada waxaa baro kontarool looga dhigay goob walba oo ku taalla caasimadda muqdisho waxaana sidoo kale lagu xoojiye xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir si amniga ay u xaqiijiyaan ugana hortagaan falalka lidiga kuwa ammaanka dalka degmooyinka kaaraan hiliwaa iyo deegaanka daarusalaam ee dhaca dhinaca qaybta bari ayay howlgal qorshaysan ka sameeyeen saraakiisha markaasi ciidamada boliis militariya waxay baarayeen gawaarida iyo gaadiidyada kala duwan ee isticmaala isgoosyada waaweyn ee ku yaalla caasimadda muqdisho ayagoona shacabka xaal waraysanayey siday u arkaan ciidamada iyo sidoo kale falcelinta mararka qaar ciidamada ay kala kulmayaan markii ay baarayaan
shacabka soomaaliyeed ayaa u arkay ciidamadan in magaalada isbeddel weyn ay ku soo kordhiyeen oo dhanka ammaanka ah maritaanka xaafadaha iyo degmooyinka qaar bulshadu wakhtiyadii hore dhibaatooyin baaxad leh ayay ka dareemi jireen hase yeeshee sidii loo keenay ciidamadan booliiska ee sida milatariga u tababaran waxaa yaraaday dhibaatooyinka ay shacabku tirsan jireen dhallinyarada ku shaqaysata mootabajaajka iyo gaadiileyda ayaa sheegay in farqi weyn u dhexeeya qaabka marka hore ammaanka loo sugi jiray iyo sida hadda amniga caasimadu yahay anaga markaan shaqayn jirnay oon kalsooni aana ku qaban ra'liyaantayda kuu sheegay bini'aadan kale anoon kuu sheegin jagboontiga marka lasoo wada daba istaago hadda ummadda dhan faylay ku wada jirtaa nima la fasaxima tagaayo jagboontiga markii lasoo laysu soo daba istaaganay baawar cad markuu soo istaagay anagu gadaal ay ka wareegna xag ka bixi jirna kalsooni aanu ku qabna ciidankaani haddana ciidankaa kalsooni aan ku qabnaa aniga maantay anoo soo socda xaggaas jamhuuriyad soo dhex socdo meesha ciidan ma ku ogeyn anigana waddadaas ma mari jiro uma badnayn marka ciidankaas ma ku ogeyn waxaan ku imaaday taayar waddada dhex yaala arkay markaa dhaafay taayarkii markaa arkay taayarka dhaafay markaa arkay waxaas dhahay meesha ciidan maa jooga taayarka bisa arkay ciidan dhan muu jiido cirifkaas cirif asaana u fiiriyey bishii horeeto shan iyo tobankeeda aa mobeelkan gurigeeda laga soo bixiya ugu horeysa ciidamada marka magaalka soo soonka dhexdiisa magaalka kusoo baxeen haddana waa iska wadanaa wallaahina shaki ana ka qabin xaafadaha jungalaa mari raba xaafadaas hore hurwaa kasoo wareegi raba ilaahay iga markhaati inaan shaki qabna markii hore maba mari jirinba laamigaasaas ku ilaali jirin haddaan laamigii ka degnana orodla uga degi jirin caqabada ugu badna dhac til telefoonka lacagta ku jirta waa lagaa tuurinay shan doolar haddii soo gasho waan ka bixi jiray mobilkeyga hawshaydu markii soo dhamaatana hadda mobilkeyga wax raba ka qabsadha wadaan iska bedelay ayaa hogaanan baabacday si nabadaan ku shaqaysanaa waxaan balgen si nabada oo nadaama dastuuri u soconaa markii horena cabsiyan haddana kalsooni buuxdo xagga amniga alxamdulilah meelo badan haa kaanaana ka mid a jamhuuriya ka mid a haddana waa tagnaa alxamdulilah haddaba taliyo xigeenka ururka lixaad ee guutada saddex iyo labaatanaad ee gungaar dhamme maxamed koronto iyo taliyaha ururka afaraad ee guutada saddex iyo labaatanaad ee gungaar laba xidigle muxdiin cali cabdi
waa tahay markaana haddii aan eegno madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday colaada ka taagan magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool sida warkaan uu ku faahfaahinayo xuseen washington madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu dowladda federaalka soomaaliya uu ku dhaliilay qaabkay u wajahday colaada magaalada laascanood ka taagan taas oo udhexeysa dadka deegaanka s c iyo sidoo kale ciidamada maamulka somalilan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlayay munaasabad ka qabsoontay magaalada garoobe ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka looga baahna inay kaalin muglay ka qaadato dagaalkaas dhaliyay khasaaraha fara badan ee dhimashada dhaawaca iyo burburka lixaadka leh ay ciidamada somalilan ay u geysteen dadka deegaanka s c waxa uu sheegay in dowladda federaalka looga baahna inay kaalin muhiima ka qaadato maadaama dalka iyadoo ay dowladda ay ka tahay sidoo kale waxa uu tilmaamay in madaxda dowladda federaalka looga baahnaa in ay dadka deegaanka si ay ku taageeraan arrintooda ku aadan sidii ay ciidamada somalilan ayse ka difaaci lahaayeen
dowladda federaalka ah mas-uuliyaddii ka saarnayd laascaanood iyo sool way ka way gabtay uma dhaqmin sidii dowlad soomaaliyeed gacanta u laaban waxaan u rajaynaynaa inay iska furto oo dalkaa badbaadadiisa qayb ka ahaato iyadoo dhiig dhacayo oo dadkii la laynayo hadalkeeda ugu horeeya waxay ahayd siday dhiigga u joojin lahayd oo nabadda u sugi lahayd inay gardarro garab uga dhigto somalilan oo tiraado wadahadal baa inla furanaha xaaladda somalilan baa ergi u magacaabaynaa arrin dowladda soomaaliya ay ku gaftabe arrin sax ahna ma ahayn xilli laga hadlana ma ahayn markay caga dhigato waxa somalilan la yidhaahdo markaasaa lala hadli doonaa sool iyo sanaag iyo cayn somalilan kaba mid aha waa war cad warkaas in la caddeeyo u baahan yahay marka la ysku waafaqo ayaa la wada hadli karaa laakiin inta hargeysa ay aaminsan tahay inay xoog laascaanood ku xukumayso wakhtiga yaan la yska dhumin ergegana yaa wakhtiga laga dhumin dalka iyo dadkana yaan dib loo celin intaasaa odhan lahaa waad mahadsantihiin guul baan iin rajaynaya wasalaamu calaykum
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dani oo dowladda federaalk soomaaliya ku dhaliilay qaabka ay u wajahday colaada ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool
dhanka kale golaha wakiilada mareykanka ayaa diiday in ciidamada mareykanka laga saaro soomaaliya golaha wakiilada dalka mareykanka ayaa diiday qaraar lagu dalbanayay in ciidamada mareykanka ee ku sugan soomaaliya laga soo saaro sanad gudihiisa markii laga reebo kuwa ilaalada safaaradda cod ay u qaadeen golaha wakiiladu ayaa waxay saddex boqol iyo labaatan iyo kow ka mid ah kasoo horjeesteen ka bixitaanka ciidamada mareykanka ee soomaaliya halka ay taageereen boqol iyo kow xubnood miid kitis oo xildhibaanada golaha horkeenay qaraarkan ayay ujeedadiisu ahayd in laga gaaro soomaaliya ilaa sagaal boqol oo askari laga saaro oo maraykan ah balse xildhibaanada kasoo horjeeda qaraarkan ayaa waxa ay ku doodayaan in go-aankan uu wax ka di- waa in go-aankan wax ka dhimayo amniga qaranka maraykanka tani ma ahayn isku daygii ugu horeeyey ee giitis uu ku doonayay in ciidamada maraykanka laga saaro aagaga colaadeed golaha labada aqal ayaa bishii hore u codeeyey qaraarkiisa ah in lasoo saaro ku dhowaad sagaal boqol oo askari oo ku haray suuriya codbixintaas ayuu ku guuldareystay tiro la mid ah boqol iyo saddex ilaa saddex boqol labaatan iyo kow madaxweyne biden ayaa ogolaaday in shan boqol oo askari oo maraykan ah dib loogu celiyo soomaaliya sanadkii hore kadib markii madaxweynihii isaga ka horeeyey ee donald trump uu amray in toddoba boqol ka mid ah laga saaro soomaaliya intii uu xilka hayay
markaana wasiirka caafimaadka ee daryeelka bulshada soomaaliya doctor cali xaaji aadan uu wehliyo danjiraha soomaaliya u jooga dalka indiya axmed cali daahir ayaa kulan la qaatay xogyaha guud ee galbeedka aasiya waqooyiga iyo bariga afrika u qaabilsan wasaaradda arrimaha dibadda ee indiya doctor barteb ninka la yiraahdo rajborid kulankan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa qunsulka ahna ku-xigeenka wasiirka mudane cabdifataax cabdulaahi nuur iyo mudane axmed aadan maxamed la taliyaha sare iyadoo kulankaasi looga hadlay in dowladda indiya ay fududeyso fiisooyinka caafimaad gaar ahaan dadka ku sugan xaaladaha deg deg ah ee aan awoodin in ay markaasi safraan in dowladda indiya ay soomaaliya ugu deeqi doonto sheexnado daawo iyo qalab caafimaada oo lagu caawin doono dadka soomaaliyeed gaar ahaan goobaha da- markaasi dagaalada xoogan ay ka wadaan ciidamada dowladda dhanka kale wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo wafdigiisa ayaa booqday booqasho ku tegay isbitaalka aboola oo ku yaala magaalada new delhi isagoo kormeeray qeybo kala duwan oo isbitaalka ah wasiirka ayaa ka ah, markaasi kala hadlay maamulka isbitaalka in dadka soomaaliyeed ee caafimaadka usoo doonta laga ilaaliyo ka faa-iideysiga islamarkaana la siiyo adeeg hufan waxa uuna ka codsaday in loo sameeyo bukaanada soomaalida macaamiil gaar ah oo dhinacyada dhaqaalaha ah
wiil dhalinyaro ah oo maalin walba naftiisa khatar u geliyo si uu uga qosliyo kuma- waa kumanaan qof oo soomaali ah nuur muxudiin cali ayaa warbixinta warkani kismaayo kasoo diray
ma ahan aabbihiisa dhabta ah ee uu ku abtirsado balse waxa uu mar kasta u bareeraa arrin filashadeeda ay tahay mid wax walba laga filan karo taasi oo ah inta uu ku guda jiro diyaarinta muuqaaladani markaasi uu ku soo bandhigo aaladda ay waayadii dambe u guureen dadka soomaaliyeed ee tiktok taasi oo ah mid ay dad badan magac ka sameeyeen qofka aan ka hadlayo waa maxamed amiin mubaarak jacfar oo barta tiktok ku soo gala magaca mayman arbi waxaana bartiisa ku xihan dad ku dhow kala bar hal milyan oo qof waxa uu sameeyaa muuqaalo dadka lagu ogaanayo falcelinta dareenkooda islamarkaasina soomaalida inta badan ay u garan og yihiin baranki waana mid mar walba laga filan karo hadba qof weliba sida ay tahay dabiicaddiisa islamarkaasina howl khatarteeda leh ah dhanka kale waxa ay inta badan si joogto ah madadaalo ugu tahay dadka ku xihan barta uu ku leeyahay tiktok balse waxaa laga yaabaa inay dadka isaga ku xihan ay si fudud u daawadaan muuqaalada marka uu bartiisa dadka kula wadaago balse waxaa dhici karta in uu khatar u geliyo naftiisa
dhallinyaraa leeyahay jimcii jimcii waa aragta waxaa la aadaa ee, baddaa la iska aadaya baashaal jimcaha galabteeda baashaala la iska aadaya marka dhallinyarada xaafadda baashaala iska aadan iyo sibiro markaasaa waxaa igu soo dhacday video adiga tiktok iyo wallahi magacaa ka samaynaysaa mise saameyn weyn aa ku yeelanaysaa ma rab misdheynin Ee, laakiin waxaa igu soo dhalatay maalinkaasa waxaa sameeyey anigoo soconno aniga ciyaalka xaafadda ah aa, dhallinyaro video iska duwaysaa marka waxaa dhi anigoo kuwana baraan ku samaynaya iga dub bis mid yarka saaxiibka ila socday wuu iga duwa marka iyakoo video iska duwaa moobilkaa ka dafa marka kaamiradan waa ii qarsaneed marka waxay kaamirada markaa ka dafa iyaka waxay u maleeyeen run waa i soo- waa i soo bursadeen marka sidii video ii qarxay waa qabte habeenkaa waxaa sameeyey tiktoka iska geliyey ilaahay amarkiisa subaxi markaa soo kacebo iskoolka aa imaaday markaas iskoolaa lahaa ee, waxaa ku jirnay me- ee, imtixaanka dowladda markaasaa dhallinyarada waxay leeyihin niyo baraanka aad samayso waaliwe ah waa fiiriye tiktokaa fiiriye fiideo waxaa arka ilaahay amridkiis iska qarxay niyo hawada maraya marka saas ay niyo eh, haddii marka saas aan sameeyoba waxaa marda- marka dambe waxaa yeeshaba inaan mar walba sameeyo mar walba marka waxaa isku dayi jira inaan sameeyo wallahi waxay noqotay wax dadka ay jeclaadeen oo mar walba ee follow i siiyaan ay igula soo xiriiraan waxaa jirto qofka markaa video ka duubtid asoo ku dhihi karo ee, tartiib ee, ama kaa dhaliyada adoo dhigi karti oo isdeji asoo wuxuu isku dayaa inuu buuq dhaliyo gacan qa- gacan qaad uu sameeyo video markaa tusto waa kaa dhaliyada isdeji dadka suuqa iskugu imaanayo marka waxayni waa dhibaato badan tahay niyo baalka
marka laga hadlaya isticmaalka aaladda waxaa ka taagan doodo badan oo qof weliba afkaar u gaar ah ka aaminsan yahay gaar ahaan marka ay xaaladda joogto dhallinyarada isticmaasha aaladdan maxamed amiin mubaarak jacfar isticmaalka aaladdani waxa uu ku soo biiray isaga oo ku guda jira waxbarashada dugsiga sare balse nasiib wanaag bartaan kama aysan mashquulin waxbarashadiisa waxa uuna nala wadaagay in uu dhammeeyey waxbarashada heerka dugsiga sare alxamdulilah waxbarasho waa dhameeyey dugsi dhexe dugsi sare kulli waa dhameeyey waxaa eh, ku dhashay horta aniga gobol aniga haddii aan iskiin baro waxaa ahay eh, maxaa amiin mubaarak jacfar oo ku magac dheer meemin arbi waxaa ku dhashay gobolka eh, puntland khaasatan magaalada boosaaso Eh, anigoo toddoba sano jira laga soo baday waxaa la keenay gobolka jubbaland khaasatan magaalada kismaayo waxbarashadeeda dugsigayga dhexe dugsigayga sare hoose kulli jubbaland aan ku qaatay Eh, waxaa iskaga dhalay aabbo mubaarak jacfar iyo waxaa iskaga dhalay hoose fiyo awees cali haddaba aaladdan tiktok oo ay dhallinyarada badankooda isticmaalaan ayaa hadba waxa uu qof waliba ku soo bandhigaa hal abuurkiisa halka dhallinyaro badan oo burburka dalka saameyn ku yeeshay ay shaqo abuur u noqotay kuwaa oo badankooda ka sameeya lacago markaasi ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskoodaba nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishin si aad ugu
waa tahay warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkeena duhur halkaasaan kusoo gabagabeyneynaa intaan warkan warkiisa ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel